waa dhowahay waxa waaye horta meeshii haddii aan kaga waramo xaalada meesha gobolka jirto aad baa horta maaragta dhibaato badan oo biniaadanimo ay ka dhacday magarata biniaadanimadaasna waxay ahayd waxa waaye waxa layaha quursi waxa la yidhaha waa kaa xoog badanahay ayaa nalagu hayaa magarata muddo laba sano iyo xooga ah waa kuma ragga sida idinkula dagaalamayo waxaa lagu hayo niman shaati qabiil wato oo dawladdii ay soo fangaraynayso oo dariiskii wato oo dhaqaalihii dawladda ku dagaalamahayaan iyo dhibaatada micnaha maaragtay buushkaraynayaan mar walba dawladdii ay ka imaanayso ayaa nagu hayo oo ragga xaggay ka imaanayaan ay kasoo duulan tagayaan waxay kasoo duulan tagayaan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda beledweyne marka dhibaatadaasna marka muddo laba sano iyo xoogaa socotaa waxaa la baabi'iyey innagu deegaan meesha degan baan nahay oo soo jireyna muddo adiga dhowr kurineen aan degannahay gaar ahaanna dadka maaragtay u abtirsada meeshaas ah oo muddo ku noolaa ilaahay makeniye baan nahay dadna ma dulmino dagaalna macnaha dhibaatana kama shaqayno dadka waxaan nahay gobolka ugu fiican ugu wanaagsan ugu daris fiican muddadaas ayaa dagaal waxaa lagu hayay muxuu ahaa in dhulka xoogna laga qaato iyadoo awood la sheeganaya dawladdii ay shaatigeeda lasoo gashaday ciidamada amisom hubka ay soo siiyeen iyo dhaqaalaha ay siiyeen ayaa nalagu soo fangaraynayay kadibna nalagu soo duulayay oo la baabiinahaya la baabiyey guryihii la gubay dalagii la baabiyey dadkii haweenkii carruurtii webida lagu shubay dhaqaalihii muxuu ahaase la baabiyey xoog micnaha noogu soo isticmaalayay taasoon macnaha aada iyo aad dawladdu aan uga dacwoonay madaxweynaha ilaa dhowr jeer baan uga dacwoon u yimid oon arrintaa ayadaa nagu hayaa oo noogu dulminaya waa oo dawladdu ay waa ina naga naga qabato madaxweynuhuna wax uu ka qabtay lama arko niman waxaa jiray gobolka oo loo soo magacaabay gobonatorooyinka ayaguna sidii gobonatoore ugu hoyee laqanyabuu ahaa dhibaatada uu ka geystay dagaal buu nagu soo buushgeeyey isagoo qabiil wagsan ciidankii dawladda oo amisom u qoran oo ayaa nala soo aadiyey oo nalagu baabi'iyey isagiiba asagoo qabiil nala soo aadiyey wax ay ka qabato dawladduna lama arko adduunkuna macnaha wax badan ayaan uga dacwoonnay dadka ayada ummad soo jireen oo la baabiinayo oo masiirkeedii iyo muxuu ahaase bini waxyaabahaas in la tirtiro ayaa loogu talagalay ayadoo shaati qabiil la hugsan yahay haddana shaatiga dawladda la hugsan yahay magaran waayahay nabadoone ujeedka ka dambeeya in deegaanadan lasoo weeraro isla markaana dhibaatada intaa in la eego aad soo tirisay dadkan loo geysto maxay tahay sababta ka dambaysa sababta waxa waaye waa kuu sheegay waxa waaye waxa waaye waa kaa xoog badanhay waa kaa xoog badanhay iyo see dhulkan macnaha maaragtay waa kaa xoog badanhay ayaana lagu baabeynaya anagu daris niman dadka ayaga oo qaba wax daris oo nahay ma jirto dhul beereed fara badan oo annaga aan lahayn ayaa nalagu baabiinaya ma garata oo deegaanka nagi ayaa lagu baabiinaya waan gartay hadda defo aad ku sugan tahay sidaad sheegayso dagaal ayaad maalmihii ugu dambeeyey aad kula wareegteen saakana waxaa nagu maqaal ah in dagaal kale oo horle uu ka dhacay deegaano ka agdhow deegaanada defo iyo meelaha lamidka ah marka dagaaladaasi warbixin naga sii iyo xaaladda guud ee hadda ay ku sugan tahay maba uu ku sugan yahay deegaanka deegaanka waxa waaye dhulka nagi waaye annaga haysanno waxa waaye waa deegaan ayaga ay been ku dhisteen waaye oo saakay macnaha ayuu oo guryo xoog ay ku dhisteen oo dawladdu ay u dhistay oo waxaas la sameeyey ayaanu masaaki aadnay oo macnaha maaragtay ayaan kala dagaalamayna haddana anagu deegaanka nagaan ku sugannahay muddo intaas maaragtay laba sano xoogaa ayaanu dhulkanaga kula dagaalamayna haddana dhulkanaga ayaan joognaa marka waxaan u sheegaynaa adduunka waxaan u sheegaynaa in nimankaasi dulmiga ay ka wadaan meesho in maaragtay oo adduunyada yani qaramada midoobey iyo u-anka iyo dhammaan adduunyada intii xuquuqda heedaha xuquuqda aadanaha u doodo inay arrintaa ayada a soo fargeliyaan oo naga qabtaan nimanka ayaga ah gaar ahaan nimanka gobolka joogo ninkii layaha abdiftaax iyo ninkii laqanyaha labadaba dagaalka ayay nagu wadaan ayagaana ay sabab u ah oo intaas nagu waday hay-adihii gobolka joogayna nin cilmi garoweynaya ayaa xoog maaragtay asagaa fankii bixinayay oo dhaqaalaha bixinayay oo beerihii xoog ku farahayey ninkaas oo maaragtay dadkii meeshaas ka barakacay oo dhibaatada ku dhacday intuu dhaqaafka ka xiray uu macnaha xataa hal xaba hataa goojo hataa maaragtay oo joojina kuma samaynin dad qabiil ayuu qabiilkiisuu siinaya ma garata waa gartay saaki dagaaladan aad ku qaadeen deegaanadan defo ka agdhow ma noo sheegi kartaa magacyadooda iyo guud ahaanba sida xaaladdu deegaanka uu ku sugan yahay deegaanku hadda kolley waxaa waaye waa deegaan annaga aan lahayn oo sooyintiina beeraha annaga ay ku yaaleen waaye ayaan ku qaadnay wax kalena ma ahayn nimanku waxaa waaye dhulka annaga ay kusoo wadaduuleen darisna ma nihiin oo annaga waxaa waaye se wax darisan lanahay ma waa niman dhalboob aho waxaa waaye horor ma garan sidaa darteed deegaankeenna ayaan ku sugannahay dhammaanna waxaa dhulka annaga waxaa waaye me taaka ka tegnin waayahay defow saan horey aan u ogeen si xoogan ayaa looga barakacay dhibaatooyina waa ay ka dhaceen hadda xaggey ku dambeeyaan raggii deegaanka ka barakacay dib ma ugu soo laabteen gargaarisa mala soo gaarsiiye dadka in intaas muddo ka maqnaa deegaanka wax gargaar oo nala soo gaara ma jirto dadkii banaankaasi daafsan yihiin duurka haweenku ay ku dhigbaxayaan dhibaato fara badan baa ku haysato maxaa waaye se wax usoo gargaaro dowladaan wax uga qabanin muxuu ahaase hay-ad wax u qabataan jirin wax bani aadanimada wax uga waxhaya ma jirto intaas dhibaato ay dhacaysay dadka gobolka joogo madaxweynaha ugu sarreeyay wax uu ka qabtay lama arko maalin walba intuu yimaado ayuu gobolka intuu yimaado ayuu dadkii dhacayo ayuu ka duulaa waxuu ka qabtaa ma jirto wamaca daalika dhibaatadan isaga uu ka shaqeynayo waabuu yahay maadaama annaga aan ahayn dad shacabaha inuu dhibaatada soo farageliyo ayaan ka sugayna laakiin dad inuu buushkareeyo oo dhibaato asaga geysan asagaan ku tuusannahay dhibaato inuu geysan ma garan ugu dambeyntii haddaad tihiin nabadoonadii iyo sidoo kale waxgaradkii deegaanka defo maxaa idinka ka qorshaysan dagaaladan oo sida muuqata awood ka balaaran midda deegaanka lagu soo duulaan tegay isla markana dhibaatooyinka ay marka mar mar markasii dambeysa ay yihiin kuwa sii kordhaya oo dadka deegaanka lagu barakicinayo waxaa noo qorshaysan waxaa waye dhulkanaga anagu waa waa ku dagaalamaynaa waana ku dhimanaynaa ilaa maa macnaha cadowgaas ku soo duulay oo xoogga sheeganaya oo muxuu ahaa sheekh annaga doonaya inuu annagana baabiyo ilaa aan ka saarno taaka ka teginayna ma garan